aad maanta hor fadhisid sharci kuma hor fadhisid qofki ugu horeeyey ee baarlamaanka xeeroshaadkiisa si bareeraa u jebiye gudoomiye waa adiga gudoomiye haddaan kuu sheego haddaan kuu sheego xeer hoosaadkayaga qodobkiisa toddobiyo tobnaad wuxuu sheegayaa xilwaayidda guddoomiyaha waxaa ka mid a haddii guddoomiyuhu dhinto xilka waaweynaya waxaa ka mid a haddii guddoomiyuhu xeer hoosaadka iyo shuruucda dalka ku xadgudbana xilka waaweynaya uma baahna mooshin xataa uma baahna guddoomiye baarlamaanka waxaa furtay asoon kooram lahayn sharciguna kuuma ogola qodobada dastuurkuna kuuma ogola xeerasaadkuna kuuma ogola caadaa ka dhigatay waxaa caadaysatay maalin ilaahay keena baarlamaanka inaad kooramkiisa oon dhammaystirnayn aa furtid waa wax qasad looga dan leeyahay oo looga dan leeyahay inaan baarlamaanka uusan kooram yeelan haddii baarlamaanku ku furmaayo intuu raba ku furmaayo baarlamaan aan kooramkiisu dhammayn maalinkii adigu waa rabtidna inaad tiraahid maxaa la yidhahdaa waa shaqaynaya maalinkii aad rabtidna inaad tiraha ma shaqaynaayo wax shaqaynaya maaha gudoomiyow waxaan kaa codsanaynaa inaadan nagu maamulin siyaasad inaadan nagu maamulin wax dana kugu jira lama arko haddii intaas waxaan ula jeedaa gudoomiyo inaga jawaabaan rabaa waa mahadsan tahay adiga maadaama aadan ku qanacsanayn fadhigaba in maaragtay sharci la-aan ku furmay aad aaminsan tahay qodobkii dacwada waa sheegatay fadhiiso aniga waan kuu jawaabaya taas ajinta kale kuma furna sababtoo ah maba ku qanacsanid adig in shara lagu foo loo fadhiyo haddaa iga qancisid gudoomiye waa ogolaha waa fadhiisanaya qofka loo yeeray aniga waaye waa fadhiisanaya haddaa igu qancisid inay sharci tahay inaa baarlamaanku shaqeeyo aniga kuu jawaabaya marka kaali ahaw sharcigaan ku doodayna ma ahayna fawdo ma aha fadhiiso waa aada u mahadsantaha sharciga reeraan ku doodne tay ula doodi igu qanci inuu baarlamaanku furayo bes fadhiiso walaalo ay fadhiiso adig ah okay cabdisamad fadhiiso cabdisamad kuuma fasaxin cabdisamad fadhiiso adiga haddii faayac waa fadhiisanaysa cabdisamad aniga warkama dhammaynin ma adiga xogaysaa fadhiiso fadhiiso cabdisamad waad fadhiisanaysaa baan ku idhi ha fadhiiso cabdisamedow aniga warka ma dhammaystirin waa wadaa ma dhammaystirin waa wadaa warka fadhiiso cabdisamedow haddii adiga fawdo ku soo talagashay adiga maaragtay kaama yeelayno doodiyaan wadaa ma dhammaystirin hadalkiyaan wadaa a dhammaysta walaalyaal tee waay abdi abdi fiiri fiiri od dhegayso kaali haw fadhiiso annagaa inaan halka ka sheego dood inay ahayd xaaladaas maqlin meesha ka dhacday warkaan rabnaa inaan dhigo qaar ka mid ah fashiladii ay ku soo jirtay xukuumaddan taagta daran ee ay maalmihii ugu dambeeyey maalinba maalinta ka dambaysay hore usii fashilmaysa ama guud ahaanba fulinta waxaa la yaab leh ka yar ama ku dhowaad toddoba bilood gudahood markii dalka laga qaaday xunaqabateyntii hubka dowladda iyadoo awoodi karta inay hub ka soo dejiso ayraboorkan magaalada noogu yaalla ama dekeddan inay ka shaqayso inay hub soo tahriibiso taa waxay caddayn u tahay in hubka uu ku socday gacmo khaldan ujeedka ugu dambeeyana uu ku dhammaan lahaa in khasal lagu geliyo deegaanada dadkaas ku nool marka anugu guddoomiye waxaan qabaa xukuumadda iyo fulinta ugu horreeya madaxweynaha arrintaa jawaacad ha ka bixiyaano golahan ha hor yimaadeeno su-aala ha laga weydiiyo waxaan qabaa in madaxweynaha naloo dalbo si uu golahan u yimaado aan su-aal uga weydiino dadba waxay rabaan staaskooga hadda aynu ku jirno xaaladaynu maanta ku jirno inaynu saliidda ebteyn aan ku jirno ee lakama rakaba bixinba oo dowlad shisheeye leh oo cid walba leh waxaan xog idin ku siinaya maalidooda anu ku dhex lugaynayaa xalane waxaan ku arkay xalan ninka ugu sarreeya mukhaabaraadka etoobiya waan hore u arkay anu markaan tali ahaa xalan u dhex wareega iska dhex wareegana keligiis dadaa daba socda maxaa keenaya marka inaynu sidan kusii jirno waxaa la rabaa inay amison meesha joogto onsom inay noo keento mashaariicda yaryaraydoo capacity buildingka ahayd aanan ka dhammaanaynin in la yidhaahdo laguma aamini karo airboortkooda indekadooda in aynu dhaqaaq weyno in aynu corrupted noqno dowladda dhan oo la yidhaahdo d n a-ga soomaalida waxaad mooddaa adduunka laga dhadhacsiiyey inay ku jirto d n a deen inaynu wadnahay dad corrupted ah dad xun inaane istaajkooska waxaasaa la rabaa in laynagu hayo inaynu qaadano inaguna anigu waxaan aaminsana guddiga hadda uu magacaabay guddoomiyuhu ma statement bay soo qaadayaan ma dad bay soo xirayaan ma hubbay soo celinayaan waxay igula habboontay aniga marka in loo daayo in la sugo jenaraale adigoo mahadsan labaane waqtiga waa kaa dhammaaday Dadku waa intaas oo ku tobankaa dhammaanaya.
daqiiq waa dhammaysatay Waa ku Waa intaas aad dhammaanaya.
xaq u leedahay waa mahadsan tahay guddiga anigu aan ka mid ahay baarlamaanka laga dirana bal anigu horta marka hore ugu mahad celinaya guddoomiyaha xorashadii igu soo diray guddigaas laakiin maadaama aan guddi kale ku jiro oo guddiga xabsiyada ah kan waa ka cudur daaranaya